habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo saxiixay magacaabista guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka dowladda sacuudiga oo ku dhawaaqday in maalinta khamiista ay noqon doonto maalinta koowaad ee bisha bararkeysan ee ramadaan shir lagaga hadlayo sidii soomaaliya lagaga qaadi lahaa cunuqabateynta dhinaca hubka ee saaran oo lagu qabtay magaalada muqdisho faahfaahiino laga helayo weerar qaraxyo iyo dagaal toos ah oo aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe iyo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo magaalada muqdisho mar kale ka soo dejisay dad ku soo dhaawacmay dagaalada laascano
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawda idinka leenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa waa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhow ayaa caawa idiin waramayo markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aanu ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu saxiixay guddiga madaxa bannaan ee dib weegista dastuurka xubnahaasi oo ka kooban dhowr xubnood islamarkaasina uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare uu markaasi u gudbiyey golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo iyaguna ay meel mariyeen madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku saxiixay soo jeedin kaga timaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee guddiga dib weegista iyo hirgelinta dastuurka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana soo jeedinta ra-iisul wasaaraha qalinka ku duugay waxaana uu markaasi saxiixay magacaabista xubnahan guddiga madaxa bannaan ee dib weegista iyo hirgelinta dastuurka oo kale ah mudane burhaan aadan cumar oo ah guddoomiyaha guddiga dib weegista iyo hirgelinta dastuurka mudane axmed maxamed jaamac oo xubin ka ah guddigan mudane aadan maxamed cabdalla saalax oo ah xubin ka mid ah guddiga marwe farxiye muumin cali oo iyaduna ah xubin ka mid ah guddiga dib weegista iyo hirgelinta dastuurka mudane maxamed xasan idris oo isaguna ah xubin ka ah guddigan xubnaha guddigan waxaa ansixiyey mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kadib soo jeedin ka timaaday golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya si waafaqsan habraaca ku xusan dastuurka gumeel gaarka ah madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in xubnahan iyo weliba guddoonka guddiyada ay khibrad iyo weliba aqoon duruqsan ay u leeyihiin arrimaha dastuurka iyo caqabadaha ku xeeran dowladnimada soomaaliya waxaana uu xusay muhiimadda ay leedahay dhamaystirka dastuurka ama muhiimadda dastuurka dhamaystirkiisu uu leeyahay dowladnimada soomaaliya dhinaca kaleetana dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in la kaamilayo bisha shacbaan iyada oo sidoo kale ay sheegtay in aanaan dalkaasi sacuudi arabiya laga arkin bilashada bisha barakeysan ee ramadaan qoraal kooban ayaa lagu sheegay in sacuudiga aanaan laga arkin bilashada bisha barakeysan ee ramadaan qoraalkan ayaa lagu yidhaahday markaasi dayaxa bisha ramadaan lagama arkin sacuudi arabiya maanta sida la filayo khamiista oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka maarso laba kun saddex iyo labaatan ayaa noqon doonto maalinta koowaad ee ramadaan salaadaha taraawiixda waxaa labada masjid ee barakeysan laga bilaabi doonaa salaada cishaha ee habeen dambo kadib ayaa lagu yidhaahday qoraalkan kooban ee markaasi ee kasoo baxay dowladda sacuudi arabiya dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino dhegeystayaal faahfaahino ayaa kasoo baxayo weerar qaraxyo ku bilowday iyo dagaal toos ah oo ka dhacay deegaanka daarunicma la yidhaahdo oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan abuukardayax ayaa dhammaystiraya
faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo saaka deegaanka daarunicma ee hoostaga degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ku dhex maray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macwiisley oo dhinaca wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo halkaas waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ahaa mid aada u xoogan islamarkaana shabaabku ay ku bilaabeen qaraxyo dhowr jiho ah kadibna ay la galeen dagaal toosa sida dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen wararka la helayo waxa ay intaasi ku darayaan in dagaalka uu socday muddo saacada ah islamarkaana uu ahaa mid daryankiisa laga maqlayay daafaha kala duwan ee magaalada iyo hareeraheeda goobjoogayaashu waxa ay sheegeen inay jiraan dhimashiya dhaawac gaaraya tobaneeyo ruux kuwaas oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamayay ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay maadaama weli halkaasi uu ka socdo dagaal goosgoosa oo u dhexeeya labadii dhinac ee aroortii hore ee saaka ku dagaalamay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe daarunicma muddo ka badan toddobiyo toban sano waxaa maamulayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gacanta ku hayay ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa macwiisley kadib markii shabaab dagaal looga faramaroojiyey deegaanka daarunicma saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan deegaanka daarunicma iyo degmada runirgood oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay waxa ay sheegeen inaysan weli faahfaahin rasmiya ka bixin karin khasaaraha guud iyo xaaladdu sida ay tahay weerarkan waxa uu kusoo aadayaa xilli taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ciidamo badan oo milatariya geeyey deegaankaas gaar ahaan kuwii dhowaan kusoo tababartay dalka eritareya kuwaas oo deegaanka daarunicma ku yeeshay dhowr saldhig
aada buu mahadsan yahay waryaha iyaga abuukarday ah dhinaca kaleetana shir lagaga hadlayo sidii soomaaliya lagaga qaadi lahaa cunuqabateynta dhinaca hubka ay saaraan ayaa maanta waxauu ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkan oo ay kasoo qeybgaleen xubno kamid ah dowladaha daneeya soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho ka furay lataliyaha amniga qaranka waxaana shirkan uu lataliyaha amniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee mudane xuseen macalin uu ka furay magaalada muqdisho ayaa shir sanadla ah oo ku aadan maareynta hubka iyo risaasta oo sanadkan lagaga hadlayo halka uu marayo qorshaha qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya mudane xuseen macalin oo furitaanka shirkan khudbad ka jeediya ayaa tilmaamay in markaasi ay ku hanwen yihiin sanadkan in soomaaliya laga qaado cunuqabateynta dhanka hubka ah ee saaran dowladda ayuu sheegay inay dadaal dheer ah ay ku bixinayso sidii looga bixi lahaa shuruudaha ku xidhan xilligan islamarkaasina soomaaliya ay noqon lahayd mid laga qaado cunuqabateynta hubka wuxuu ku saabsan yahay ama looga dan leeyahay habkii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta waa shirkii afraad oo sanadla ah oo halkan dhaca maadaama ay dowladda soomaaliya sanadkan ay ka dhigatay muhiimaadka ugu waaweyn oo goolasha ay dowladdu inay gaartay ay tahay ayaan waxaan u qabanay shirkan isugu keennay dhammaan hay-adihii ku shaqada lahaa oo dowladda federaalka hadday noqon lahayd wasaaradihii hadday noqon lahayd ciidamadii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah xubno matalaya ayaa isugu yimid beesha caalamku way ka soo qayb gashay gaar ahaan kuwa sida gaarka nooga taageera arrinkan cunaqabataynta sidii dowladda soomaaliya uga bixi lahayd wuxuu ahaa shir runtii lagu lafaguri doono maanta iyo berrito howlahan hor yaalla oo loo yaqaano bartilmaameedyada ama benchmarkska ee dowladda soomaaliya inay ka guul gaarto la rabo waana arrin aan isleenahay sanadkan dhammaadkiisa guushi koowaad oo abad laga gaaro in soomaaliya ay ka baxdo cunaqabataynta
hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho mar kale waxa ay kasoo dejisay dad kusoo dhaawacmay dagaalada magaalada laascaanood waa kan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo noo faahfaahiya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa magaalada muqdisho waxa ay keentay toddobiyo toban ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaas oo kusoo dhaawacmay dagaalada weli ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dadka qaba dhaawacyada ah ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxa ay diyaarad uga soo qaaday magaalada garowe ee caasimada puntland waxa ayna isla xalay usoo gudbisay goobaha caafimaad ee magaalada muqdisho si loo baxnaaniyo maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka xasan ciise ayaa la hadlay warbaahinta bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta magaalada muqdisho keennay toddobiiy toban qof oo dhaawac ah oo ah dhaawac aad u halisa culus ka keena magaalada garoobe dadkaas oo waxyaalaha ka soo gaaray magaalada lascaanood waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala intaan inka badan aan u qabanno hay-adda soodma waa hay-ad mar walba u taagan badbaadinta iyo taakuleynta iyo garbisaagga shacabka soomaaliyeed toddobaadkan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma waxa ay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool u dirtay gargaarkii ugu badnaa si loo gaarsiiyo dadka shacabka ah oo ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalada weli ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool
warkii habeen o ad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataa iyo caawa waanaginta cid uu suuga warka iyaga waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel